جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga al andalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya mas-uul ka tirsan mucaaradka murtadiinta ayaa mar kale eedeyn xoogan u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta dowladda xabashada ethoobiya ayaa ciidamo fara badan kusoo daabushay gobolka tigray xilli laga cabsi qabo in dagaala dib ay uga qarxaan gobolkaas sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in xafiisyada kooxda ridada soomaaliya ay ka jirto musuq maasuq xoogan wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa dowra sharci ah usoo gebagabaysay wulaada degmooyinka wilaayadaas askar taayibiin ah oo kasoo baxday safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool ardayda madarasta jacfar ibnu abi daalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ee hiiraan
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee ceel mashruuc ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mas-uul ka tirsan mucaaradka murtadiinta ayaa mar kale eedeyn xoogan u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame murtad cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo ka tirsan golaha samata bixinta mucaaradka waxa loogu yeero ayaa jir jirayd oo uu ku qabtay muqdisho waxuu eedeymo culus u jeediyey xasan gurgurte wuxuu ku eedeeyey in magaalada muqdisho ay kooxda ridada ka wado in dadka lagu diiwaangeliyo qori iyadoo la qasbayo taasina ay tahay doorashada uu rabo gurgurte
banaadirna waxaa ka socoto doorasho qofii qori ah ma qofii qori ahayn dadka laga dejinayo koostarada iyo caasiyada iyo meelaha xamaaliga laga kaxaynayo qorayga lagu afduubayo oo qasab qasab u diiwaangelinayo oo qaarkood saddex saddex jeer lagu diiwaangelinayo oo ay shaqayse laayihiin fiiri qof miskiina oo joorniyeeri ku nool wuxuu maanta dhismaha kasoo shaqaysto ama wuxuu maanta bajaaj ka shaqaysto ama wuxuu maanta xamaali kusoo shaqaysto yaa la qafaalaya waxaa leeyahay isdiiwaangeli ma midaasaa qofii qori ahayn aniga waxaan isweydiiyey dadka haddii qore lagu diiwaan geliyo talow mbaasuukay ku coday doonaan wax lala yaabo maaha murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday dhulboobka xogan ee uu gurgurta ka wado muqdisho iyo dhulal kala dhacay arrinta dhulka faray ka baxday cudur faafay noqota hadda maxay maxaa saas ka dhigay dhulkii dowladdu waa lasoo dhaafay hadda hadda waxaa layi wax la yidhaahdo kufidsi madaxweynaha dhulku soo siinaya haye gobolkaad tegaysaa waa kuu fidinayaan yaa la naaxiyey siyaasi qaraabo ganacsade sargaalka dadka barakiciya intaasaa la naaxiyey faadkaatisaa la yidhahdaa makulaalaha cayilan in yar oo faadkaatisa aa lasoo saaray dalka danyartiine looma nixin maxay keentay dhulka inuu qiimo jabo isbiridkii ama ruuxdii tartanka ganacsigaa dhimatay sababtoo ah nin baa baxaya ama gabar baa baxaysa madaxweynaha dhul soo siinaya shan malyan ka faa'iidey adiga see u ganacsanee markii nin maalin taajiraya oo dhul shan malyan lix malyan hebel waxau leeyahay jaamacaddii hebelaa lasoo siiyey tarabuunki hebelaa lasoo siiyey maxaan kusha waxaan igu darnaa waxay ahayd m c h ku yaalla wardhiigley oo keligiis carruurta lagu nafaqey jira xataa waa la jabsaday nin baa wuxuu ugu yidhi bartaas controolka afgooye sandaqadii laba qoloo ku taalay oo canshuurta lagu qaadi jiray askartii inta inta la gaday ee askartii banaanka canshuurta ku qaada bilaaja carab xataa waa faka wey suuqii bilaaja carab xataa waa faka waay kasoo qaad anugu xisbigaa madax u ahay madaxweynaha xisbiga madax u yahay lacagta meeshaa lagu tamashlaynayay maxaa sheekh maxamuudaas ka leh dadka meeshaan la soo buuxiy maalid hoolka g s b male g s t lagu qabanayay maxaa sheekh maxamuud askale ani ase- ani ase anigoo shiida meeshaan meeshaan fadhi jirnay shashan kunoo doolar isku darsan jirne saa waxu qabane yaa siiyey lacagta xasan sheekh lacagta uma xasan ku damashalaynayay soomaaliyaan weydiiye ani asaga markii aan activity qabanayno shashan kuna isku darsan jirne mid ugu musharaxiinte duqa inta u keen lacagtan yaa weydiiyey oo ku tamasha maasaa iska leh sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in hadalkii dhowaan ka soo yeeray murtad afiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ridada uu yahay hanjabaad ku socota mucaaradka uuna ka dambeeyo xasan gurgurte wasiirkiisa difaacaana handaday wasiirkiisa difaaca aana handaday annaga maxaan u haysanaa serious waxaan aaminsanaha madaxweynaha fariinta soo dhiibay nin aniga handadaaya oo yahuud maatiyiinaan kaa keenaa ileh see doorasho ula galaa oo hubkii iyo qarankana maamulo iyo ciidankii ifahamsiyiisaa doorasho ula galaayo waxaas marka waa iska sheeko iyo dhayal waaye arrintaas handadaada ah annagu haddaan madasha nahay seriousan u haysanaa waxaan u haysanaa inay golo loo dhan yahay oo madaxweynaha fadhiyo ay ka soo baxday ilaa aan madaxweynaha afkiisa ka maqalno inuusan wasiirkiisa arrintaas iyada ah ku matelin waxaan haysanaa inay tahay arrin laysla ogyahay khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo murtada gurgurta ayaa sii xogeystay maalmihii lasoo dhaafay iyadoona labada dhinac hadallo kulkulul ay warbaahinta isku marinayaan
mahadsanid abuushayba dowladda xabashida ethoobiya ayaa ciidamo fara badan kusoo daabushay gobolka tigray xili laga cabsi qabo in dagaala dib uga qarxaan gobolkaas marwaan maxamed ayaa sii ambaqaadayaa dowladda federaalka etoobiya ayaa la sheegay inay ciidamo fara badan ay u rarayso gobolka tigray ee waqooyiga etoobiya xilli uu qallaasaan siyaasadeed ee gobolkaasi uu cerka isku sii shareerayo mararka qaarna uu sababo isku horimaadyo militari maleeshiyaad gacansaar leh maamulka abiy axmed ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahiyey sawir muujinaya mid ka mid ah baabuurta gaashaamil ee ciidanka difaaca etoobiya oo sida la sheegay loo raray una jihaysan dhinaca gobolka tigray mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay deegaanka meehoni oo ku taalo koonfurta tigree halkaas oo maleeshiyaadka t b l f ay rasaas ku fureen kooxo dhallinyaro ah oo xiriir la leh maleeshiyaadka la aaminsan yahay in abaabulkooda uu abiy axmed ka dambeeyo waxaana rasaastaasi ku dhaawacmay shan qof oo ka mid ah dhallinyaradaasi sida ay sheegeen ilwareedyo oo ay soo warisay burkina maleeshiyaadkan rasaasta furay waxay xilligaas ku guda jireen howlgal ay rabeen inay ku xiraan korneyl heer fumihari oo la sheegay inuu ku goostay maleeshiyaadka mucaaradka t b l f ee daacadda u ah garabka uu hogaamiyey dibersion jermi tisigai oo ah ku-xigeenka madaxa amniga ee maamulka maqaarsaarka ah ee aaga koonfureed ee tigree oo waraysi siiyey etoobiya media service ayaa sheegay in tallaabooyin qasab ah ay wadaan maleeshiyaadka dibersion islamarkaana ay isku dayayaan in deegaanada koonfurta tigree ay taageero ka heli karaan dowladda eritreya haddii ciidamada militari ee dowladda federaalk ee la sheegay in loo daadgoreynayo gobolka tigree ay sii kordhiyaan xiisadda waxaa suuragal ah yuli wargeeska burkina iskudhac militari oo mar kale ka dhex qarxa jabhadda t b l f iyo ciidanka xabashada etoobiya islamarkaana dagaalku uu ku fido dowlado kale oo gobolka ah oo ay ku jirto eritreya mahadsanid marwaan sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in xafiisyada kooxda ridada soomaaliya ay ka jirto musuq maasuq xoogan sida warbixinta warkan uu ku eegayo xasan cabdiraxmaan
waxaa meeshii ugu sarreysay gaaray musuqmaasuqa iyo xatooyada maaliyadeed ee ay ku kacayaan madaxda ugu sarreysa kooxda ridada taasoo ka dhigan in nidaamka xasan gurguurta uu gacmaha kula jira mid ka mida fasaadkii ugu darnaa ee dalka soo mara waxaa loogu yeero hantidhowrka guud ee kooxda ridada ayaa soo saaray warbixin diilinta guduudan saaraysa musuqa iyo boobka hantiyadeed ay ku kacayaan mas-uuliyiinta maamulka ridada ee villa soomaaliya wuxuu sheegay in saraakiisha hogaaminaysa saddexda maxkamadood ee ugu sarreysa kooxdaasi ay urursadeen lacaga ka badan hal milyan oo dollar islamarkaana ay diideen inay kala shaqeeyaan fatashaad baaris ah oo lagu sameeya musuqa ay dhex maquuranayaan axmed ciise guutaale oo ah hantidhowraha guud ee kooxda ridada ayaa warbixintan ku faahfaahiyey lacagaha la lunsaday isagoo hay-adahaasi lacagaha laaluushka ka aruursaday shacabka ku kala sheegay inay kala yihiin maxkamadda ridada gobolka banaadir maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka ridada badankoodana lacagaha ay musuq maasuqeen ayaa ah dhulka sida xawliga loo boobayo baarista hoggaansanaanta sharciga waxa aan ku sameeyey oo keli ah koob iyo labaatan hay-adood oo ka mid a hay-adaha dowladda halka maamulka saddex ka mid a hay-adaha ku jiray qorshaha baaristu ay diideen aqbalidda iyo ka qaybgalka baarista iyo la shaqaynta xafiiska hantidhowrka guud iyaga oo aan sheegin haba yaraatee sabab iyo cudurdaar maangal ah diidista iyo iska caabinta fulinta baaritaanada hantidhowrka ma muujinayso oo keliya khatar maaliyadeed iyo halis maamul xumo oo ku qarsoon hay-adaha diiday fulinta baarista balse sidoo kale waxa ay hubanti-la-aan gelinaysaa hanaanka korjoogtaynta iyo hubinta in qoondooyinka miisaaniyadda iyo khayraadka guud ee dowladda ay hay-adahaasi u adeegsadeen si waxtar u leh dowladda kadib fulinta heerka qiimaynta khataraha ee hay-adaha diiday ka qaybgalka iyo fulinta baarista sanadlaha ah ee u hoggaansanaanta sharciga xafiiska hantidhowrka guud waxa uu qiimayntaas qiimaynta khataraha ku xaqiijiyey jiritaanka rasiidyo lacagqabasho xukunno dhaqangal ah oo la xiriira ganaaxyo xaraash iyo la wareegidda hanti warbixinno rasmi ah oo muujinaya qabashada dakhli dowladeed oo aan lagu shubin laguna maamulin qasnadda midaysan ee qaranka kaas oo gaaraya hal milyan siddeetan iyo sagaal kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed dhibic toddobaatan iyo lix dakhligaas oo ay qabteen maxkamadaha darajooyinka koowaad iyo labaad ee gobolka banaadir iyada oo wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska xisaabiyaha guud ay xaqiijiyeen inaan dakhligaas haba yaraatee lagu shubin laguna maamulin nidaamka qasnadda midaysan ee qaranka dakhligaas ayaa ka kala yimid ilaha dakhli ee kala ah la wareegid damaanad la wareegid hanti lacag dhaqid awgeed ganaax iyo xaraash hanti iyo sidoo kale qabashada iyo qaadashada dakhli dheeri ka ah adeegyada dowladda dakhliga dheeriga ka ah khidmadda adeegyada dowladda ee maxkamadaha qaarkood ayaa si sharci darro ah looga qaaday muwaadiniinta sidoo kale warbixinta qiimaynta khataraha maxkamadaha rayidka ee hoggaansanaanta sharciga waxa kale oo ay muujisay in maxkamadaha rayidku ay gacanta ku hayaan shaqooyin iyo howlo ka baxsan musuq maasuqa baahsan ee ka dhex jira hay-adaha kooxda riddada oo ay badankood ku kacaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa murtadiinta ayaa sii korortay markii uu xarunta villa soomaaliya dib ugu soo laabtay xasan gurguurte lacagaha ugu badan ee ay dhacayaan ayaa ah dhulalka hantida guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaana sheegay in lacagahaasi si suuq madow ah loo kala qaatay oo ay ku dhacaan jeebka shakhsiyaad u dhow xasan gurguurte mahadsanid abuuxasaan wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowro sharci ah usoo gebagabaysay uulaada degmooyinka wilaayadaas sida warbixinta warkaana uu nagu sii faahfaahinayo casaam carafaad waxay ahayd munaasabad ballaaran oo si heer saraa loo soo agaasimay islamarkaana kasoo qaybgala culimaa udiin wadoono iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado munaasabadaas oo lagu soo gabagabanayay dowro socotay toban iyo shan maalin iyadana loo qabtay wilaayada degmooyinka waxayna munaasabadan ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gedo ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad towciyaa ka jeediyay sheekh maxamed bishaaro ka mid ah culimaa diinka soomaaliyeed ummadda lala jiro oo la raacayo diinteeda in la hagaajiyo o la islaaxiyo wax laga islaaxiyana waxa ugu horeeya towxiidka ilaahi subxaana wa tacaala idan marka mas-uuliyaddii waxay keenaysaa oo kow ka ah nin walba meesha uu joogo inuu ihtimaam iyo maaragtay maxaan ku rahdaa ahmiyad a gaar siiyo sidii uu diintaani yacni ummaddan u gelin lahaa oo ummaddan maarata ugu nashirin lahaa ugu faafin lahaa ahdaafteeda iyo maarata waxa loo dagaalaman lahaa ummadda u gelin lahaa waa hadaf muhiim oo laga maarmaana waa dacwo ila allahi subxaana wa tacaala intaasi kadib waxaa madasha munaasabada ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado naqiib ibraahim maxamed cigaal raggii maamulka ahaa oo meeshaan maaragtay ku samray dadaalka badan maaragtay intuu baxahayay ku dhabareegaan iyagana jazaakum allahu alkhayr baan leenahay waxaan leenahay maamulkaas ilaahi subxaana wa tacaala uu idiin dhiibay ama ummadda uu gacanta idiin geliyey maadaamaad maanta meeshaan jamcana ku tihiin doorana ku qaadateen mas-uuliyaddaas ilaahay oga baqa subxaana wa tacaala ummadda aad mas-uulka ka tihiinna sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanada inkugu dhiibay u guta si kastaba ha ahaato ummaddaas ilaahay subxaana wa tacaala uu gacanta idiin geliyey ilaahay oga baqa markii umuurada hagaagto umbaa maarata ummadda inteeda kale iyo shacabkeedana yay maarata hagaagaan sidoo kale ardaydii dowladda loo soo gebagabeeyey oo ah wilaada degmooyinka ayaa ka warbixiyey dowladda iyo duruusta ay ku qaateen duruusta aan meesha ku qaadanayn duruus ku aadan dowladay ahayd oo fawaa'id badan ay inoogu jirtay sidaa darteed marka insha allahu tacaala waa arrin marka allah tabaaraka watacaala aan ugu mahadinayno ciddii waxaaway soo qabanqaabaysayna aan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay si gaara hagu abaalmariyo wilaayadeenna islaamiga insha allahu tacaala waana codsanaynaayo arrintan oo kale in la soo celceliyo mar kasta naloo soo celceliyo si faa'iidada maanta aan hayno ay noogu sii laba jibaaranto duruusta meeshaan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa asiira nabawiya ee waxaa ka mid ahaa alwaaxaad aljihaadiya waxaa ka mid ahaa muxaadaraad aad u tiro badan waxaa ka mid ahaa nishaadaad daliiliya waxaa ka mid ahaa duruustaan qaadanay alidaara ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaaran kala duwan walaadu degmooyinka muxaafadaadka ee ummadda maanta horseedka u ah acmaashana waxaa weeyaan ayaga derbiga u ah laiska xijinayo inaan dhowr qodob iraado insha allahu tacaala qodobka koowaad ilaahay cabsidiisa inaan laasinno waana shayga asalka ah haddii la helo acmaasha inteeda kale ay hagaagayso cabsidaas ilaahay subxaana wa tacaala waan idin dardaarmayaa qodobka labaad oon walaalaha u dardaarma waxay tahay al ikhlaas qodobka saddexaad oo nafteyda iyo nafteenna aan u dardaarma walaal waxay tahay inaan ka fogaano macaasida iyo dunuubta anwaacdeeda kala duwan qowlan wa ficlan qodobka afaraad oo aan rabo walaalaha inuu dardaarmo waxay tahay maadaama aanu nahay dad mas-uuliyiin ah ummadna maamulayo waxa la maamulayana ay yihiin qabaa'ilo kala duwan lagana yaabo ayaga wax badan inay ka dhexeeyaan waxyaalaha khabarka oo kaa soo gaara laguu soo gudbinayo inaad iska cadayso macnaha marka wixii warku kaa soo gaaro ha qaban ilaa aad ka caddayso marka waxaa la rabaa kaadsiino dowradan loo soo gebagabeeyey wilaayada degmooyinka ay socotay toban iyo shanta maalin ayaa qeybkaha dowraadka diiniga ah sida dardarta leh oga socda degmooyinkai deegaanada wilaayada islaamiga hegado askarta ibiin ah oo ka soo baxday safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibtay wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan mar kale uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan askartan taa'ibiinta ah oo gaarayay ilaa afar askari waxaa lagu soo bandhigay magaalada boordhuxun leh ee wilaayada islaamiga ee bakool waxayna ka tirsanayeen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya markii towbada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxaana mid kasta oo ka mid a askartan uu ka warbixinayaa ciidankii uu ka tirsanaa tobabarkii uu soo qaatay iyo waxyaabihii ku kallifay inuu ku biiro kooxda ridada soomaaliya maxay sidood mayba lerey imid abdilaahi miidin alyow mayba kokoy gura-eel mayba ka tirsanayay gabarashiinta dhiibta labaatan iyo koowaad ururka lamaad iyo ka tirsanay minitari ahay meelaha shagaday hayd markii hore may ku rahay baydhabo ee ku rahi gaar ahaan sidoo kale niman saaxiibyada ee u dhalinyare ay tashkiilidii sidaa geebta labaatani koowaad arada alsalaamiga dhegan kaseedi meelalo oo dawaangeliy kadib meelalo ogaadi liwaani dj liwaan tababara ka qaadani haa tababar oo filim oo kale haa waay roorroor oo saas eleme tababar hatu muhiim ay saase mahayn dhalinyaradii saaxiibada hayti maybaanka baagay anti meel welbiyo roogan gobolkaas diinliga ka dhagadaan shari unquyaalan antiaas ugu tabaan wadin soo kooyaan deegaan soo kooyaan muslimiinta ka biiran magaabay maxamed nuura lere miilan hatuu kooy gaalada murtadiinta gur'eelaha ku tabi guuruni rooga lamada kun labaatan iyo lamadii ka biiri udura ku biiri harin nijeey anadaas abbaar roogni walnoo qaaday amaranijey amar maduno seeni gabal haranana leran nijey walno sii qaaday yuan in nijey yuan ob nijey wiila deganda tababaraasi wadankaas daga tababaraasi tababar gaardi iyo walaha barani waana sii qaaday hatan kudib haranana nijeen magagay may dharey hasan ali abdinur deegaankay may baa waranshile may ku kooyay baydhow may baa ka tirsanaya nimankan oo murtadiinta mayd tababara ka qaadaday magaalada baydhow dhatiye watigii kalibo ee ika lafeen majarina laakiin maybaa liinkawelay gabal beesili ka qaadadaw saasaa ka beeri geekaa ku tabi buruniroogi safayran lahinka dhawaay lankay dhawaayin idiidan waasin mayba fareenatun duday nimankan ha ku tabi olibo oo meeliroogan ni lankast oo maanaha hogbaha kor oo habaha olibo waliyatigii gaaladaasan anfacaas male magacayga saddexaad cabdirasaaq ibraahim maxamed markaa waxaan ka tirsanaa ciidanka liyu booliska dowla deegaanka soomaalida waxaan ka imaaday eega yeed meesha la yiraahdo marka mar labaad eeganaan ka goostee oo soomaaliya baan sii galay oo eega walaaladayda oo ciidanka muslimiinta la jooga deegaanka wallaahi si fiican baa lagu soo dhaweeyey markaan imaaday oo ilaa magaranaysa telefoonka markaan isla xelinay ilaa eega saddex cisho aan dadkay walaaladaydan la joogo si fiican baa lagii soo dhoweeyey waa macsan yihin iyaduna wilaayada islaamiga ee bakool waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka cadowga kuwaasoo lagu soo dhoweynayay wilaayada islamarkaana loo lacageynayo hubkii iyo agabyadii ay kala yimaadeen kooxda ridada soomaaliya ugu dambeyntiina ardayda madarasada jacfar ibnu abi daalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ee hiiraan cabdiqani maxamed ayaa sii faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ay kusoo bandhigayeen bandhig cilmiyeed heer sare ah ardayda madarasada hoose iyo dhexe ee jacfar binu abidaalib ayaa waxay ka dhacday xarunta madarasadaha ee deegaanka booco ee hoostaga ah degmada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda madarasada jacfar binu abidaalib ee deegaanka booco ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed si weyn usoo jiitay martidii kasoo qaybgashay munaasabada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى كم قسمين تنقسم المعربات قسم المعربات إلى قسمين قسم تعرب بالحركات وقسم تعرب بالحروف ما هي المعربات التي تعرب بالحركات تعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كم مراتب الدين؟ الدين الحنيف ثلاث مرات وما هذه المراتب يا أخي؟
الأولى مرتبة الإسلام الثانية مرتبة الإيمان الثالثة مرتبة الإحسان ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة؟
يجب علي أن أتطهر ثم ماذا؟
أتوضأ وأقف أمام ربي طاهرا ونظيفا qoraalka af soomaaliga qadkii waxaa noogu qoran cabdiraxmaan faarax jimcaale falyatafadal mashkuura waxa ay noo qoray qad aada qurxan oo halkudhigiisu yahay hiddaheenna islaamka toosan horumarintiisa aan isku howlno oktub qamsamea arbaca warbiin jasaaka allahu khayran ardaygaasna waxay ahayd qaybtii xisaabta carabiyada waxa uu ka shaqeeyey qaybtii jamaca iyo daraxii iyo qaybtii imlaaga saddexdaba sidoo kale mudiirka madarasada hoose iyo dhexe ee jacfar bin abidaalib ee deegaanka booco ee wilaayada hiiraan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey aas-aaska madarasada iyo maraaxiishii ay soo martay kulankan xafladan qiimaha badan allah subxaanahu watacaala uuna soo gaarsiiyey oon u fadhina maanta ikhtitaamkii ama xidritaankii madrasada ama iskuulka jacfar bin abi aalib muxaafadada beledweyne deegaanka booco waxaad ogsoontihiin allah idin barakeeyo xafladii tan ka horreysay ay ahayd iftitaaxa ama furitaanka madrasada ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu noogu nicmeeyey inuu noo dhammaystiray oo amalkeennii uuna gaarsiiyey oo cilmaheennii ay wax badan noo faa'iideen madrasada saaad ogsoon tihiin madrasadan booco wax badan ayay soo shaqaynaysay muddo aan ka yarayn ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii ayaa la aasaasay ama la furay intaa ayuu soo socday dugsi hoose iyo dugsi dhexe ayaa lagu baran jiray halkan dafacaad ilaa toban ku dhowaanaya ayaa ka baxay arday badan ayaa ka faa'iidaysatay ilaahay mahaddii oo qaar ka mid a hadda ay madrasada hadda ay macallimiin ka yihiin qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka booco oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey heerka waxbarashada ee ardayda ah madarasada hoose iyo dhexe ee jacfar bin abidaalib waxbarashada meesha ka jirto in aas-aaskeeda hadda ay xaragadu leedahay ay maaragtahay kaalin weyn ay ka qaadatay iyadoo ka fikirayso ummadda ay mas-uulka ka tahay ee u soo dhiibtay manhaj waxgal u leh loogana raystay kii yuneska iyo gaalada iyo bakhtigu ay noo yeerinayeen aan uga raysanay alxamdulilaahi mahaddaas ilaahay baa iskale waxaan uga mahad celinaynaa xaragada maanta waa adduunyo birina waa aakhiro waxaanu leenahay qof walbay waxbaro aqoontu waxa waaye waa adigoo mugdi toosh ku watoo kaleeto dhabaha kaalumi maayo haddaadan toosh wadanna waa oo mugdi joogtidna waa aqoon la-aanay la mid tahay qof walbay waxbaro waalid walbow ilmahaada waxbaro waxaan maanta taagannahay xafladii iskuulka jacfar abudaalib hadday ilmo tahay hadday hooyooyin tahay haddii culimaaudiinkii tahay haddii odayaashii tahay haddii nabadoonadii tahay intaba dhammaan waana farax gelisay ilaahay haydin farax gasho adduun iyo aakhiraba walaalayaal marka ardada yaryar waa mustawigii koowaad waxaan rajaynaynaa haddii allahu yidhaahdo mid inaan dugsi sare iyo dugsi hoose intaba aan ka baxno heer jaamacadeed aan tagno aan rajaynaynaa allahana noo aqbalo waalidiinta ku soo dhowaada nin walba waxa u fiican inuu camgiisa wax barto adduun iyo aakhiraba asigaa ku anfacayo asna waxay anfaci annagana waana anfaca munaasabadan ay bandhig cilmiyeedka ku sameeyeen ardayda hoose iyo dhexe ee madarasada jacfar bin abidaalib ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada hiiraan ayaa gabagabo u ahayd fatradii koowaad ee waxbarashada madarasada mahadsanid cabdiqani warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu